waxaan tacsiyadaynayaa axmed maxamed iyo cabdifataax reegal oo ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada buuhoodle ilahay hau naxariistaan intii ku dhimataan intii ku dhaawacantaan ilahay hau boogadhayo sidoo kale waxaan iyadana u ducaynaya aan leeyahay caafimaad sareecan ha siiyo hooyadii magaalada laascaanood xaliimo ugaaso oo runtii ka mid ah haldoorka tirada yar leh ee u dhabar adeygay duruuf kasta oo gobolkaasi iyo deegaankaasi uu ku jiray lana tacaala wax badan oo qabta runti iyadana ilahay caafimaad sareecan ha siiyo habeen hore habeenka xalay ahaabaa la isku dayay in la khaarijiyo laakiinse way caafimaad qabtaa haddoo qalliin bay gashay wayna caafimaad qabtaa runtii marka xaaladaha noocaani dhacaan amase ay jiraan ciddaa mas-uuliyaddeeda qaadataa ciddaa mas-uuliyaddeeda yeelata waxbaa la helaa waa la tixi raacaa cid baa la soo qabtaa cid baa la xidhaa muddo hadda toban sana ah laascaanood waxay ku sugan tahay xaalad aan caqliga caadigaha aqbali karin bulshada reer laascaanood waxay waayeen ku dhowaad boqol hal door oo mid mid ka dhaca aanu jirin oo inta la dilay oo la aasay oo laga dulbaroortay aan dhib dambe cidiisu weydiin yaa dilay maxaa loo dilay xaggee lagu dilay dadkaa haldoorkee la laayay waxay ka wada sameeyeen hal mabda' dhammaan dadka la beegsanaya ee la xulanayaa waa dadkii foolaadka u ahaa gobolka iyo deegaanka waa dadkii arrimaha bulshada ka shaqeeyey waa dadkii wakhtigii adkaa ee burburkii soomaaliya usoo dhabar adagay waa dadkii hadday dhaqaalaha iyo kobaca ganacsiga tahay ka shaqeeyey waa dadkii waxbarashada ka shaqeeyey waa dadkii horumarka deegaanka iyo amniganu maanta gobolku laascaanood sheeganayso yaanu maba garanay amniga jire mar haddii qofkii qof dila aan laba garanayn sabab amni loogu sheega ma jirto waa in baarlamaanka haddii in uun wax jiraan oo in uun somalilan ay wuxuun jiraan wax jiraan sistem inuu jiraba u malayn maaye waa in somalilan baarlamaankeedu ay la xisaabtamaan hadday bilayska tahay hadday milatariga tahay iyo haddii ay tahay ciidamada sirdoonka sababtuna waxa weeyaan ciidankii ugu badnaa hadday sirdoon tahay hadday bilays tahay iyo hadday milatari tahay intuba waxay ku sugan yihin lascaanood adaanu rabnaa inaan kaala xisaabtanno mas-uuliyadda iyo amnigayga adaa damaanad qaaday haddii aanad sidaa samaynayn ku wareeji dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta deegaanka dad iyo bulshada mas-uuliyadooda iyagaa amnigooda suganayo amnigooda qabsanaye